markaasi u kordhiyey xanuun xanuun ugu daray walahum u xanuujiya abun aliimun bima kaanuu yakdibuun sababta markaa been abuuradka yani waxay been abuuranayeen daraaddii ayaa cadaab ugu sugnaaday oo loo ciqaabaya aayaadkana waxay tilmaamayaan munaafiqiinta iyo sida waxa weeye qalbigooda nifaaqa iyo gaalnimada uga buuxdo fii quluubihim marad waxaa looga jeedaa waxa weeye waa maradu nifaaqi washaki waa xanuunkii nifaaqiyo shakiga ahaa kaasaa looga jeeda oo innaga nidhix xanuunka qalbiga ku dhaca wuxuu qaybsamaa laba qaybood yacni maradu nifaaqin wa shakin xanuunkii nifaaqa iyo shakiga ahaa in la shakiyo in munaafaqnimo qalbiga ku jirto in gaalnimo lagu qarsanayo nooca labaad waxaa weeye waa maradu shahwa waa xanuunkii shahwada ahaa oo macaasida qofku inuu ku maman yahay oo aad u jecel yahay ama ku tegan yahay taasina waxay tahay waa nooc xanuuna oo isaguna qalbiga ku dhaca wey marka halkan waxaa looga jeedaa xanuunkii nifaaqa iyo shakiga ahaa baa looga jeedaa ama aayaddu ilahay yidhi fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waxaa looga jeedaa in zinada iyo macaasida lagu maman yahay oo aad loo jecel yahay taasaa laga tilmaamaya ilahay aayadda waxa uu inoogu sheegay munaafiqiinta nimanka la yidhaahda iyagoo afka ka yidhi aamanaa biاllahi wa biاlyawmi alaakhir haddana ilaahay wuxuu inoogu sheegay inaynay muuminiin ahayn halkaa waxaa laga qaadanayaa inaanu iimaanku odrhaah keliya aanu ahayn hadal af laga yidhaahdo keliya ama ashahaad afkuun laga yidhahdo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah intaa qura iimaanku ma aha waa ka ballaadhan yahay iimaanku waa qowl iyo camal waa qowl iyo camal iyo ictiqaad waa afka wax laga odhanayo qalbiga laga caqiidaynayo o laga rumaynayo xubnaha laga camal falayo laga samaynayo intaasoo laysu geeyaa iimaan laysku yidhaahdaa ee ma aha oo keliya iimaanku kelmad afka laga odhanayo saas aawadeed hulaatu almurji'a oo alkaramiya nimanka la yidhaahdo alkaramiya ama alkiraamiya hadalka ay yidhaahdeen iimaanku waa hadalka afka laga odhanayo keliya sidaas iyada aawadeed buu baatil u yahay waayo hadduu iimaanku yahay hadalka afka laga odhanayo qura ruux kastoo afka ka yidhahda ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna moxamadan rasuulu ullah waxaa ka dhalanaysa inuu mu'min yahay kamil aliimaan ilaahayna waxaa weeye waa u diidey kuwa afka ka yidhi iimaankii waa u diidey wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllahi wa biاlyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin sababtay muuminiin u noqon waayeena waxay tahay qalbigooda inay ka caqiidaysnayn oo ka rumaysnayn qalbigooda waxaa ku jira kufri iyo gaalnimo munaafaqnimo waxaa ku jira waxa weeye gaalnimo ayaa ku jirta ma caqiidaysna sidaas aawoodee muuminiin ma aha walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun yacni ba'da ku jirta bimaa waxa weeye waa sababiya taana waxaa laga qaadanaya asbaabta waxa la yidhahda inay jirto waa asbaab iyo musababaat waxa la yidhahdaa inay jiraan oo sababta iyo marka waxa weye waxay sababaysaa ay isku xidhan yihiin taana waa laga deliishanaya wa min asunnati xagga sunnada waxaa uga daliila maa habata fi saxiixayni waxaa bukhaari iyo muslim ku sugnaado can mucaadi ibni jabal mucaadi ibni jabal ay ka soo wariyeen radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqde can inabiyi sala allahu aleyh wasalam mucaadna uu nebiga ka warinayo inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh maa min axadin qof ma jiro qofkaasoo yashhadu an laa ilaaha ila allahu qiraaya mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed ومن السنة حق السنة واحد دليل قاء ما ثبت في الصحيحين واحد بخاري ومسلم قصة أروري عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل لقى السوري رضي الله عنه إلى رضي كان نقضيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ونبي كورنا أيه إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ما من أحد قف مجره قف كاسو يشهد قرية أن لا إله إلا الله إلهي مويه من حق لقو عابدا إنا نجرين وأن محمدا محمدنا إلو يهي عبده أدونك إلهي يا ورسوله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إنو يهي سذا قف قرية مجره صدقا من قلبه xaaluu yahay saadiqan mid ka run sheegaaya min qalbihi qalbigiisa ka run sheegaaya xaaluu yahay ilaa xaramahu allahu cala annaar hadduu jirona ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyaa naarta oo ruuxaasi naar ma galo naar ma galo marka sidqan min qalbihi oo xaal ah waxay faa'iidaynaysaa sifanimo oo sifay markaa u tahay yacni cidday xaalka u tahay waa midda labaad ee shardinimona waa faa'iidaynaysaa sidaas aawadeed waxaa laga qaatay shardu sidqi inay markaa run ka tahay tawxiidka uu qirayaa ayaa loo shardiyaa markaa shardiga calaa kulli xaal yacni waa inuu markaa sidqi wax la yidhaahdo waa inay dhab ka tahay tawxiidkan uu qiraya wa daliilu maxabati maxabbada ama jacaylka waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalku ilaahay yidhi wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illahi ilahay cidaan ahayn andaadan qaaruu rabbi la simo ama la maseeyo ama ku shabbaho kuwaas oo yuxibbuunahum ay jecel yihiin ka xubbi illaah siday allah u jecel yihiin oo kale ayay u jecel yihiin allahna waa jecel yihiin kuwa kaleay rabbi ku maakubayaan ama ku shabbahayaanna waa jecel yihiin marka waxay sameeyeen alxubbu maca allah inay ilaahay cid la jeclaadeen waxaana marka ay tahay allah in la jeclaado ciddii taacadiisa ku wanaagsanna la jeclaado laakiin ilaahay aan cid lala jeclaan oo waxa kale jiro alxubbu fi illaah iyo alxubbu maca allah waaladiina aamanuu kuwii rumeeyey ashaddu yagaa daran xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay ay jecel yihiin yaga ayaa ka daran mushrikiintu siday ilaahay u jecel yihiin waxaa ka daran muuminiintu siday ilaahay u jecel yihiin waayo muuminiintu ma qaybsamin ee isagoo buuxa oo dhammaystiran baa rabbi ay wada siiyeen oo ilaahay oo keliya ayay jeclaadeen laakiin mushrikiintu jacaylkoodii waa qaybiyeen qaybna ilaahay bay ku jeclaadeen qaybna wax kale oo sida ilaahay ay u jeclaanayaan sida ilaahay loo jeclaado ay u jeclaanayaan ayay ku jeclaadeen marka nuqsaan baa jacaylkoodii galay marka muuminiintu siday ilaahay u jecel yihiin baa ka daran mushrikiintu siday ilaahay u jecel yihiin wa qowluhu tacaala yacni ashirku fi lmaxaba waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala markaasaynu ka hadli doonaa wa qowluhu tacaala waxaa kaloo u daliila hadalku ilaahay yidhi yaa ayuha annaasu yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunah kuwii rumeeyayow man yartadda ruux kastoo ka laabta oo ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisii ka laabta fasawfa ya'ti allaahu saban dambe ama wakhti dambuu ilaahay keeni doonaa biqowmin yacni rag wa yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibbuunahu yaguna ilaahay jecel adillatin kuwaasoo u jiljilcsan oo u dedebacsan cala almu'miniina muuminiinta acizatin ku ad adag cala alkaafiriina gaalada kuwaas oo yujaahiduuna jihaadaaya oo diriraaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u diriraya o u jihaadaya oo gaalo iska dhicinaya oo iska celinaya walaa yakhaafuuna aan baqanaynin lawmata laa'im yacni canaan mid wax canaantana aan sharciga uga baqanayn oo uga tegaynin wixii xaqah ee xaqa ku dheggan a waa lagu canaanan doonaa ama waa lagu dagaali doonaa waxay uga tanaasulayaan aynay jirin waatay soomaalidu yidhahan canaanka yaab reer ma doojo marka waxa weeye haddii ay canaan ka baqanayaan oo tanaasul ay samaynayaan dee sharcigii inay sidiisa ugu qumanaadaan ma surogal aha aayadda wuxuu sheekhu usoo qaatay mu'miniintaas inay ilaahay jecel yihiin allah inay jecel yihiin marka waxa weeye jacaylka ilaahay ay jecel yihiin waxay ka mid tahay sifooyinka mu'miniintu ay asalka u leeyihiin taasay ka mid tahay haddii ilaahay aynay jeclayn oo ay rabbi nacayaan ama karaahiyaysanayaan ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ay nacayaan ama sharciga wax ka mida ay nacayaan marka waxay noqonaysaa gaalnimo dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum camalkoodii maxaa loo buriyey shareecadii wax ka miday naceen marka sharciga wax ka mida haddii la naco waxay noqonaysaa gaalnimo walow waxaa la nacayaa sunnaba ha ahaado shareecada wax ka mida naca yacni necbaanshaha la nacaa waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa sharciga waa in la jeclaadaa sharciga waa in la jeclaadaa waxaana la ogsoon yahay qof hadduu cid jeclaado cidduu jecel yahay wixii ku alqaan leh ama ka og ag dhow oo dhan waa jeclaadaa jacaylka uu jecel yahay ayaa keensada keensanaya waxaa xaggiisa ka soo fulana inuu jeclaado taas iyadaa buu keensanaya waxaa kaloo aayaddu inoo tilmaamaysaa yacni dadka mu'miniinta inay ridoobaan oo diinta ka noqdaan inay surogal tahay dadka qaarkood baa waxaad mooddaa inay moodayaan diintu inay tahay wax loo dhasho oo qofku inuu ka baxo aynay suaynay suuragal ahayn marka la yidhaha ma muslim baa tahay mise gaal ou yidhaahdo waxa weeye sooniga soomaaliga ama sooniga carabka ah war diintu wax loo dhasho ma aha waa dhaqan iyo caqiido la rumeeyo waa caqiide la ictiqaadiyo la rumeeyo iyo dhaqan lagu dhaqmo weeyi siday u suuragal tahay qofku inuu soo galo ayay u suuragal tahay qofku inuu uga baxo labada mid waliba waa dhici kartaa marka waxa weeye taasina waxay inoo tilmaamaysaa in laga digtoonaado waxyaalaha lagu gaaloobo waayo waxaa dhici karta kelmad uu afka ka yidhi qofku inuu diinta kaga baxo ku gaaloobaa surowya yacni markaa ficiluu sameeyey inuu ku gaaloobo diinta kaga baxo ayaa suurowda eray uu kaftan ahaan iyo wax la mida isaga lahaa oo islaha laguu qoslo baa waxaa dhici karta inuu diinta kaga baxo ku gaaloobo oo uu noqdo gaal yuhuudiga ka xun oo uu noqdo gaal yuhuudiga ka xun waayo yuhuudda kufrigoodu waa asli laakiin ruuxii muslimka ahaan jiray bixitaanka uu diinta ka baxay waa gaalnimo riddaa la yidhahdaa waxayna ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin alkaafiru almurtad sharun min alkaafir alasli kaafirka murtadkee diinta ka baxaya ka noqday ee muslim ahaan jiray ee dabeedna ka noqday waa ka daran yahay oo waa ka xun yahay gaalkii asal ahaan baa gaalka ahaan jiray waxaa kaloo aayaddu inoo tilmaamaysaa awsaafta mu'miniinta waxyaalo ka mid ah sida waxa weeye inay mu'miniinta u dee debacsan yihiin oo u dhimirsan yihiin gaaladana ku adadag yihiin yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاglub calayhim gaaladii waxaa layna faray inaynu ku adadkaano saasaa layna faray marka horena waa la nacayaa gaalada mu'miniintana marka horeba waa la jeclaanaya marka dambena waa laga weli yeelanaya awsaafta mu'miniinta waxaa ka mid ah inay jihaadayaan ujeeddaday u jihaadayaanna wax kale maaha waa fii sabiili اllah siduu nebigu ba yidhi salى allahu alيyه waslm man qaatala litakuuna kalimat اllahi alculyaa fahuwa fii sabiili اllah ku kastoo u dirira si kelmadda ilaahay ay noqoto ta korraysa kaasi waxa uu ku jiraa waxa uu ku sugan yahay ilahay jihaadkiisii buu ku jiraa wa min aلsunnati xagga sunnada waxaa ka mid ah adilada ku tusinaysa shardiga maxabbada ma habata fi الصaxiix waxaa ku soo arooray bukhaari iyo muslim can anasin radia allahu canhu anasna laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi halaaثun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan halaaثun man kuna fiihi saddex umuurood ruuxay ku sugan yihiin wajada xalaawata aliimaan waliba lafdiga xadiidku u yaallaa صaxiixa wajada bihina xalaawata aliimaan yaga sababtooda wuxuu ku helayaa iimaanka macaankiisii an yakuuna allah warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma arrinka koowaad waa in ilaah iyo rasuulkiisa uu jacayl bataa waa inuu noqdaa ilaahay iyo rasuulkiisu yacni waa inuu ilaah iyo rasuulkiisa ka jeclaadaa wax alla wixii ka soo hadhay oo ilaah iyo rasuulkiisa u jacayl bataa laba wa an yuxiba almar'a qofka inuu jeclaado laa yuxibuhu ila lilah ilaahay dartii mooye wax kale isagaan ku jeclaanayn bimacnaa cid kasta uu jeclaanayo wuxuu ku jeclaanayaa ilahay dartii buu u jeclaanaya wa an yakraha an yacuuda fi lkufri waa inuu nacaa inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu allahu minhu markuu ilaahay gaalnimada ka badbaadiyey oo ka soo samata saaray dabadeed kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar siduu u nacaayo oo u karaahiyaysanayo in dab lagu rido si la mida waa inuu u nacayaa inuu gaalnimo ku noqdo xadiidkani waxa uu tilmaamayaa iimaanku inuu leeyahay macaan taana waxaa laga qaadanayaa iimaanka mu'miniintu inuu kala sarreeyo oo kala miisaan badan yahay oo mu'miniinta qaarkood qaarka kale ka iimaan weyn yihiin oo qaar ay gaadheen heer ay dhadhamiyaan iimaanka macaankiisii qaarna aynay markaa iimaanka macaankiisii dhadhamin waxaa kaloo xadiisku inoo tilmaamayaa umuuraha iimaanka macaankiisa lagu dhadhaminaayo saddex umuurood baa xadiisku sheegay waa midda koowaade waa ilaah iyo rasuulkiisa inuu u jacayl bato ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu u jacayl bato weliba rasuulka dee jacaylka la jeclaanaya ilaahay dartii baa loo jeclaanaya jacaylka la jeclaanaya waa xubun fi illaah laa xubun maca allah jacayl ilaahay lala jeclaanayo ma ahe waa jacayl ilaahay dartii loo jeclaanayo oo ilaahay loogu dhowaanayo jacaylka rasuulka sala allahu alayh wasalam la jecel yahay taas weeyi ilahay iyo rasuulkiisa waa inuu u jacayl bataa qodobka labaad marka taasi waxay tilmaamaysaa maxabbadii iyo jacaylkii waa inuu dhammaystiraa mana dhammaystirmayso jacaylkaasi ma dhammaystirmayo ilaa uu ilaahay iyo rasuulkiisa u jacayl bato qodobka labaad cidduu jeclaanayo waa inuu ilaahay dartii u jeclaadaa oo ciddii taacadiisa ku wanaagsan cibaadadiisa ku wanaagsan rumaynta ilaahay rumaynaysa ku wanaagsan yacni markaa xaalkoodu cidduu sidaa u wanaagsan yahay in la jeclaado ilahay dartii loo jeclaado cid ilaahay taacadiisa ku xun inaan la jeclaan taas weeye waayo cid ilaahay taacadiisa ku xun jacaylka la jeclaadaa waxay noqonaysaa yani nuqsaan ku imanaysa iimaankii iyo nuqsaan ku imanaysa jacaylkii ilaahay la jeclaanayo qodobka saddexaad waa inuu nacaa oo u karaahiyaystaa inuu gaalnimo ku dhaco siduu u nacaayo si la mida in dab lagu rido taas yada ah ayaa qodobka saddexaadna yahay marka waxaa weeye wixii lidiga ku ahaa ee maxabbada ilaahay burinayeyna waa inuu aad iyo aada u nacaa si uu aada isaga ilaaliyo maxabbadii ilaahay waa inuu dhammaystiraa marka waxaa weeye waxaa lagu ururin karaa saddexa qobo qodob takmiilu maxabbati اllahi warasuulih wa tafriiqu اlqalbi min maxabbati maa siwaah wa dafcu maa yanqusu maxabbat allahi aw yanquduhu yacni maxabbada ilaahay jacaylka ilahay iyo rasuulkiisa in la dhammaystiro in waxa weeye qalbiga laga madhnaysiyo laga qubo jacaylka ilahay iyo rasuulkiisa waxaan ahay mu'miniinta jacaylka la jeclaanayana waxay farac ka tahay jacaylka ilahay la jeclaanayo wixii jacaylka haddaba nuqsaaminaya ama burinayana waa in la daafacaayo markaa aan lala imanin markaa maxabbada iyo jacaylka waxa daliil u ah oo calaamad u ah raacitaanka nebiga la raaco sala allahu alayhi wasalam ruuxu hadduu yidhaahdo ilaah iyo rasuulkiisa waa jeclahay haddana aanu ateecaynoo maqlaynin waxay amreenna aanu samaynaynin waxay fareen aanu farsoomaynin waxay ka reebeenna aanu ka reebtoomaynin wuxuu noqonayaa yacni iska sheegashay noqonaysaa yacni sheegasho keliyana waxa kuma sugnaadaan hadduu ruuxu yidhaahdo waan ku jeclahay oo haddana waxa weeye wax alla wuxuu ku reebayaa inay jirin oo xadhig aad qabsataba kuu jaraya haddana kuleeya waa ku jeclay may suuragal tahay yacni sidaas oo kale ayaa ruuxa markaa sharciga aan raacaynin oo u hoggaansamaynin jacaylkuu sheeganaya ay u tahay yacni jacayl aan waxba ka jirin saas iyadaa u tahay ilahay wuxuu yihi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaad ku tidhaahdaa haddaa allah jeceshihiin aniga ee raaca ku dheh marka daliil iyo marka calaamad waxa u ah jacaylka ilahay la jeclaanayo raacitaanka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo taas iyadaa baa daliil u ah saas aawadeed waxaa salafku ku magacaabi jireen aayadda aayat lmixna aayadda imtixaanka oo waxay yidhahdeen qolaa waxay sheegteen jacaylka ilaahay faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya markaasuu ilaahay aayaddan ku imtixaanay sidaas iyada ah ayuu yidhahdeen wa daliilu inqiyaadi hoggaansiga daliilkiisu loo hoggaansamayo lima dallat calayhi waxa kelimatu tawxiid ay ku tusisay loo hoggaansamayo waxa u daliilaa qowluhu tacaala hadalku ilaahay uu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu wa aniibuu hoggaansama ilaa rabbikum rabbigiin u hoggaansama wa aniibuu u noqda dheh wa aniibuu noqda ilaa rabbikum rabbigiin u noqda rabbigiin u noqda ilaahiinna u noqda wa aslimuu lahu u hoggaansama ilaahiinna u noqda una hoggaansama markaa hoggaansama markii laynagu yidhi waxa weeye inqiyaadkii ama hoggaansigii shardigii hoggaansiga ayay tilmaamaysa wa qowluhu tacaala waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wa huwa muxsin waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan xagga diin ahaan waaslimuu lahu u hoggaansama min qabli an ya'tiyakum alcadaabu intaanu idiin imanin cadaabku ka hor uma laa tunsaruuna dabeedna aan laydiin gargaarin dabeedna aanladna aan laydiin gargaari waayin dabeedna aan laydiin gargaari waayin wa qowluh waxaa kaloo u daliilah hadalku ilaahay uu yidhi wman yuslim wajhahu ilى allahi wahuwa muxsinu faqad istamsaka bilcurwati اlwihqa waman yuslim ku kastoo hoggaansama wajhahu wejigiisa u hoggaamiya ila allahi xagga ilaahay u hoggaamiyo bimacnaa u saafi yeela cibaadada culamada qaar baa waxay yidhahdeen aslama haddii mafcuulka toos loo siiyo waxay tilmaantaa ikhlaas camalka ilaahay loo saafi yeelay waman yuslim ku kastoo u saafi yeelo u hoggaamiya wajhahu wejigiisa bimacnaa qasadkiisa u saafi yeela ila allahi xagga ilaahay waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsinun wa huwa muxsinun walxaal uu yahay huwa isagu muxsinun mid samafalay uu yahay faqad istamsaka bilcurwati alwifqaa faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati gundintii alwifqaa adayga badnayd ayuu qabsaday nusakha qaar waxay horraysiinayaan aayad kale waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin marka aayaddaasna iyaduna macnaheedu waa saas leeg waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan xagga diin ahaan miman aslama ciddii markaa saafiye saafi yeeshay wajahahu wejigiisa u saaf yeeshay lilaahi ilaahay u saaf yeeshay yaa ka diin wanaagsan ay laa axada axsanu minhu diinan axad ka diin wanaagsani ma jiro wa huwa muxsinun walxaal uu yahay huwa isagu muxsinun mid samafalay uu yahay mid samafalay uu yahay marka labadan aayadood waxaa laga qaadanayaa aayat luqmaan iyo aayat nisaa waxaa laga qaadanayaa labada shardiya camalka saalixi leeyihi leeyahay camal kastoo wanaagsan laba shardi baa loo shardiyaa shardiga koowaad waa waa ikhlaas waa in loo saaf yeelo ilaahay ikhlaas in ilaahay loo saaf yeelo oo camalku haddaan ilaahay loo saaf yeelin ilaahay ma aqbalo haddaan ilaahay loo saaf yeelin ilaahay ma aqbalo waana inagii soo aragnay shardiga ikhlaaska shardiga labaad waa mutaabaca oo raacitaan nebiga sala allahu alayh wasalam la raacayo o la dabagelayo shardigaa labaadna iyadana adila sharciya ayaa u daliila oo badan oo ay ka mid tahay aayaddu ilaahay yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee tilmaamaysa bidacu in marka ay yihiin marduud oo aan la aqbalayn ayaa ka mid ah man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun axaadiista rasuulka axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aayaadka qur'aanigu intuba waxay inoo tilmaamayaan haddii shardiga markaa mutaabacada la waayo camalkaasi inaanu maqbuul ahayn ee uu marduud yahay labadan aayadoodna waa laga qaadanayaa markuu ilaahay yidhi waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsin waman yuslim wajhahu ila allahi waxaa laga qaadanaya shartu likhlaas in camalkii ilaahay loo saaf yeelaa laga qaadanaya wa huwa muxsinuna waxaa laga qaadanayaa yani shartu lmutaabaca sidaasna waxaa sheegay ibnu kasiir tafsiirkiisa waa ku sheegaa lamidkaa aayaadkii la midkaana waxaa ka mid a waman yuslim wajhahu ilى allah ay fi moxamed salى allahu alayh wasalam wuxuu ku samafalay raacitaanka nebi moxamed salى allahu alayh wasalam uu raacayo taasuu ku samafalay wa qowluhu tacaala waxaa kale u daliila hadalku ilaahay yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xakam kaa dhigtaan oo xaakim kaaga dhigtaan fiima ay fi ladii kii shajara baynahum dhexdooda iska galay uma laa yajiduu dabeedna aynay ka helin fii anfusihim nafahooda xarajan wax markaa karaahiya ama dhiba ama shakiya mima qadayta ay min aladii qadaytahu waxaad ku xukuntay aynay dhibsaday dhibsanayaan oo karaahiyaysanayaan ama nacayaan ama ka shakinayaan aynay laabtoodana ka helin raalli laabtooda noqoto wa yusallimu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansi hoggaansi ay hoggaansamaan saddexdaa umuurood ilaa ay dhacaan iimaan wax la yidhaha laga heli maayo culamada qaar waxay yidhaahdeen falaadu waxaa la nafinayaa iimaankay sheegteen alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik markaasaa waxa la yidhi fala iimaankay sheeganayaan waxba kama jiraan wa rabbika laa yu'minuuna dabeedna waxay noqonaysaa war cusub oo la bilaabayo saas iyadaa bay noqonaysaa marka iimaan wax la yidhahdo ma laha ilaa saddex umuuroodoo israacsan ay la yimaadaan waa midda koowaadee waa ina rasuulka sala allahu alayh wasalam ay xaakim ka dhigtaan hadday taaquudka markaa u xukun doontaan dee iimaankii waa loo diiday oo iimaan ma laha waa marka labaade waa in markaa karaahiye ay karaahiyaysanayaan oo ay nacayaan xukunka ilaahay waa in laabtooda aan laga helin ama shaki ay ka shakinayaan hadday taasi dhacdo oo waxa weeye taa khilaafkeedu hadday dhacdo oo laabtooda laga helo yacni shaki ay ka shakinayaan ama karaahiye ay nacayaan xukunka sharcigaa markaana waxay noqonaysaa gaalnimo wa yusallimu tasliiman ay hoggaansamaan hoggaansi daahiran wa baatinan iimaanka la diidayaana wuxuu noqonayaa marna asluliimaan marna wuxuu noqonayaa waajib uliimaan iimaankii kaamilkaa ee waajibkaha baa looga jeedaa mar marna waxaa looga jeedaa asalkii iimaanka ayaa looga jeedaa marka saddexdaasoo israacsan ilaa ay la yimaadaan wax iimaan la yidhahda lagama heli mawdicu shaahid wuxuu u soo arooriyey wayusallimu tasliiman shartu linqiyaad in loo hoggaansamaa inay shardi tahay